xilligan waxaa gobollada somalilan si wanaagsan uga cortay roobabkii iyadoo biyaha ay dooxooyinku soo rogaana ay sidaa caadiga ah ku darmaan badda laakiin sannad kadib roobab noocan ah iyo biyaha dooxooyinku ay wadaan waxaa aad looga cawdaa biyo la-aan iyo abaaro soo noqnoqda haddaba somalilan ayaa sheegaysa in markii ugu horreysay ay ka faa'iidaysanayso biyaha roobka sida uu kusoo warramayo waryahayga magaalada hargeysa khadar maxamed akulle oo warbixintan noo soo diray dadka somalilan may ilaawin dhibaatadii ay geysatay abaartii ku dhufatay gobollada kala duwan ee somalilan sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo toddobiiyo tobankii xukuumadda somalilan ayaa haddaba sheegtay in talabadii ugu horreysay ay kaga gaashaamanayso waxna kaga qabanayso abaaraha soo noqnoqday ay ka fulinaysa deegaanka degmada salaxley iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmada salaxley ay qasabad ahaan uga faa'iidaysan doonaan gaar ahaan meheradaha iyo guryaha magaalada ku yaalla sidoo kalena xoolaha iyo dadka reer guraaga ayaa ka faa'iidaysan doona biyaha la xidhayo sida uu sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali kore ruucan aanu hadda salaxlay ka samaynayna waxaa ku baxaysa lacag five bilyan somalilan shilina oo u dhiganta ilaa lix boqol oo kun oo dollar runtii waxaanu isleenahay dad fara badan iyo deegaamo fara badan oo hoostaga degmada salaxlay iyo degmada salaxlay ayaa si toosa iyada iyo xoolaheeda iyo dadkeeduba uga faa'iidaysanayaan waxaanu isleenahay waa tallaabooyinka aanu rabno inaannu ku yarayno baahida biyaha iyo abaaraha iska soo daba noqonayo horta marka ugu horeysa wuxuu noqonayaa biyahan aanu qabanayna waa dham ama mega dham waxaan la yidhaahdo dham kan dadku yaqaana maaha waa wax ka weyn waana lagu waana baha waana dham la ilaalinayo dhammaan nadaafadiisa iyo eriyadiisa oo lagu xidhayo vens oo layd la gelinayo oo biyaha waxaa ka soo qaadaya waxaa la yidhahdo daynabo magaaladaa la gelinayaa taangi baa loo samaynayaa xoolaha waxaa loo samaynayaa meelihii ay ka cabbi lahaayeen dhammaantood waxay noqonayaan dadka iyo biyuhuba meelay biyaha si macnole uga helaan iyadoo la ilaalinayo nadaafadda iyo habboonashaha dhaamka mashruucaasi waxaanu isleenahay labada bilood ee soo socda ayuu gebagaboobayaa isla maantana waa la bilaabay marka hore dhaamamka waa la ballaarin jiray laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoon-yahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan meeshii awal la wari jiray oo uu dheeraan jiray marka xejinta uu xejin doono kalsoonintaaga waa ku qabtaa siddeetan iyo afar kun oo mitir cubic baan rabnaa inuu qabto taas oo laba jeer ama afar jeer ka badan dadka iyo biyaha deegaankaba oo xitaa dadku ay beeraa u isticmaalaan dhagaha dadka somalilan kuma cusba mashaariic horumarineed oo dhagax la dhigo hase yeeshee kuwa fula ayaa aad u kooban sidaa darteed wasiirka ayaan weydiiyey waxaa damaanad qaad u noqon kara in mashruucani uu dhaqan galo dhammaystirmana egzaadli waxaan isleeyahay waxaan lacag baa ku baxaysa dhisayn buu leeyahay bool ilaa bool baannu u dabagelaynaa wax meel lagaga tegayaa maaha xitaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hay-aduhu samaynayeen maaha waa lacagtii cashuur bixiyayaasha oo marar badan ayaa dadka somalilan waxay daneeyaan ama ka hadlaan lacagayo shakhsi la siin jira waxaannuna isleenahay wax la wada leeyahay oo ummaddu ka faa'iidaysto ha la sameeyo meeshii qof qof wax loo dooni jiray degmo iyo gobol iyo caasimad qaabkaa ummaddu ha u doonto oday xaaji cabdilaan gare waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada salaxley iyo hargeysa waxaana uu fia uga warramay dareenkiisa mashruucan biyaha ee salaxley laga hirgelinayo kolley iyo kolley mashruuca waa soo dhoweynayna dadweynuhuna aad buu ugu farxsan waxay ummaddu u baahantay oo jira oo la taaban karana biyaa jira mar haddii biyihii la helay oo ay dhaamkii dowladdani dib u soo egtay salaxley oy damacday in labada gamcoodba lagu maydho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa baahi waxaa loo qabay dee berkadihii la sameeyey lixdankii baa berkad ugu dambeysay maalintii dhaweeda abaartu inagu dhacday hargeysaa salaxley looga soo dhaaminaya dee horta markay ugu sahlantay tii baa lagaga raysan weliba waxaanu dowladda ku boorinaynaa inay dhaamka kala gooye wayno maroodisho oo dhan ku filaanayana inay noo qoto qadar maxamed cakuule v o a hargeysa